أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر ابن محمد شطى رحمه الله تعالى فصل في الطهارة في بيان أحكام الطهارة فصل هذا كان فاصل من أحكام سارو في بيان أحكام الطهارة أحكام الطهارة عدين تيدو فصلي هاي شيخ رحمه الله تعالى بعدما أصور ما يشتري فصل كي كهد لي المصطلحات الشرعية وحيالها شرعية كسو الله لابته سيدة واجب يا حرام سنة makruuh mubaax iyo baatil iyo saxiix waxyaalaha mustalaxaatu sharciga ah markuu noo soo tacriifiyey oo uu noo soo qeexay halkan wuxuu rabaa sheekh raximahu llahu tacaala inuu uga hadlo dahaarada iyo axkaamteeda dahaaradu waxay u qeybsantaa laba qeybood dahaara macnawiya iyo dahaara xisiya طahaarة macnawiya iyo طahaarة xisiya luqa ahaana طahaarada waxaa lagu yidhaha الnadaafaةu min alأqdaar walow طaahira wixii wasakda ah oo dhan in qofka muslimka ahi uu nadiif ka noqdo ayaa la yidhaha luqa ahaan طahaara walow xataa waxaas qurunka ay ha noqdaan wax daahir ah oo nijaas ahaynba ha noqdaan hadday doonaan kalbusaaq wاlmukhaad candhuuftii iyo diifkii iyo xaakadii waxyaalaha naftooda iyagoon xataa nijaas ahayn laakiin waa mustaqdar sharciyan xagga sharciga iyo xagga dabeecaba waa wax la qurumaysto oo waxyaalaha naftooda qofku waa inuu nadiif ka yahay sawaaءn kaanat xisiyatan kamaa muhila aw macnawiya dahaaradu ha noqoto dahaara xisiya sida haddaba aanu soo miisaalinay ama ha noqoto طahaara macnawiya dahaarada macnawiyada maxaa loola jeedaa kaladnaas waa waxyaalaha qalbiga gale wasakda ah qofku inuu qalbiga ka wasakhaysan yahay wa hiya alcuyuub dahaarada macnawiga ah ee la rabo qofka inuu iska dahiro waa waxyaalaha ceebaha qalbiga gala min alxiqdi qofka qalbiga wax loogu qaado xumaato wاlxasadi wagayrihima iyo xaasidnimada iyo gayrkood kariyaa watasamuc waalcujbi waalkibir istustuska ismaqashiinta isla weynida kibirka oo dadka muslimiinta laga kibro oo laisla qab weynaado waxyaalahaas waxaa la yidhaahaa alamraad almacnawiya waa cudurrada macnawiga ah iyada nafsaddeeda qofka muslimka ah waa inuu iska nadiifiyo oo qalbiga waxaa weeye hadduusan arrimahaas ka nadiifin cibaadada daahirkaah uu samaynayo oo muuqaalka uu ka samaynayo waxba u faa'iideyn mayso hadduusan qalbiga qofku iska dahirin mar walbaba maxaa yeelay alqalbu maxalu nadar illaahi tacaala qalbigu waa meesha qofka uu ka fiirinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha ilaahay qofka uu ka fiirinayo walidaalika alطahaara almacnawiya wاdahaara alxisiya labadaba qofka muuminka ahi waa inuu kulmiyo macno ahaanna waa inuu daahir ka yahay oo qalbigiisu uu nadiif yahay oo xiqdi iyo xaasidnimo iyo istustus iyo isla weyne iyo kibir waxyaalahaas oo dhan qalbigiisu waa inuu nadiif ka yahay dahaare xisiyana waa inuu qofku uu leeyahay oo waxyaalaha nijaasaadka ah kitaabku sida uu noo sheegi doono waa in layska ilaaliyo walidaalika ilaahay waa jecel yahay qofka muslimka ah oo daahirkiisuna uu yahay daahir gudahana iska dahiriyey qalbigaa loola jeedaa gudaha maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutadahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa toobad keena iyo kuwa isdahira oo dahaarada ku dadaala ilaahay wuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala walidaalika qofka muslimkaa waxaa laga maarmaana mar walbaba dahaarada inuu ku dadaalo dahaarada marka waxay iska leedahay maqaasid iyo wasaa'il dahaaradu waxay iska leedahay waxyaalo wasaa'il ah oo lagu gaaro ama loo kaalmaysto qofku inuu isdahiro waxyaalo loo kaalmaysto dahaarada ayay leedahay waxyaalaha wasaa'ilka ah oo dahaarada loo kaalmaysto waa afar qaybood maqaasidu dahaara markii la yidhaaho iyo ulajeeddada dahaarada laga leeyahana ayaguna waa afar marka sideeddaas ayaan baranaynaa sideeddooduna kitaabka inoogu iman doonaan dhammaantood waxyaalaha laysku yidhaaho wasaa'ilu dahaara oo dahaarada lagu gaaro ama loo kaalmaysto waa afar qaybood waa almaa biyaha biyaha waa wasiilo ka mida wasaa'ilu dahaara waa waxyaalaha ku gaarsiinaya inaad noqoto qof muumina oo daahir ah biyaha waa loo kaalmaystaa dahaarada waxaa kaloo dahaarada lagu gaaraa oo wasiilo ah aturaab carada qofku hadduu biyo waayo waxaa la rabaa inuu isticmaalo booraysi booraysi uu isticmaalo qaybta saddexaad ee dahaarada loo kaalmaysto oo dahaarada ku gaarsiinaysa waxaa weeye alxajar wamaa fii macnaah waa dhagaxa iyo wixii la mida qofku markuu astajoonayo waxaa u bannaan dhagax ama qoray ama warqad wax walba oo nijaasada ka fujinaya inuu dahaaradiisa u adeegsado markuu astajoonayo qof qaybta afaraad ee dahaarada loo adeegsado waa addaabiq daabiq waxaa loola jeedaa waxyaalaha harkaha haragga markii neefka laga bixiyo maqaarka maqaarkaas waxyaalaha lagu nadiifiyo oo wasakhda iyo qurunka iyo waxyaalaha looga nadiifinayo kaasaa waxaa la yidhaha daabiq waa saafigarayn ama magdiyeyn maqaarka waxa lagu magdiyeynayo o lagu saafigaraynayana waxaa la yidhaahaa daabiq marka wasaa'ilu dahaara afartaas wey waa almaa waaturaab waalxajar waadaabiq waa biyaha carada dhagaxa iyo maqaarada waxa lagu magdiyeeyo dahaaradu waxay kale iska leedahay maqaasid maqaasiday leedahay maqaasidda ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waxyaalahan afarta ah oo hadda aanu soo sheegnay iyagu maqsuudkii ma aha iyagu maqsuudkii ma aha wixii loo qasdayey ma aha laakiin maqsuudkii wuxuu ku kooban yahay afar qaybood alwuduu waa weesaqaad maxaa yeele biyaha markaad adeegsanayso ulajeeddadaada waa in weesaqaad meesha uu ka yimaado maqsuudka labaad atayamum waa booraysi oo markaad carrada adeegsanayso markaad biyo weyso waxaad ula jeedaa in booraysi uu kuu soo xasilo maqsuudka saddexaadna waa alguslu qubays oo markii qofka asbaabtii qubayska waajibinaysay sabab ka mida markuu ku dhaco isaguna waa qubaysan maqsuudka afaraad waa isaalatu najaasa in najaasadii layska zuuliyo afartaasna waxaa la yidhaha maqaasidu tahaara waa ulajeedooyinka laysku dahirayo dhammaantood markaa iyagoo faahfaahsan ayay kitaabka noogu iman doonaan haddana sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu bilaabay biyihii oo ah alwasiilatu اluulaa min aطahaara wasiiladii ugu horeysay oo dahaarada lagu gaaro ama loo adeegsado laa yasixu ma ansaxayo rafcu اlxadai xadadka koryeelkiisu ma ansaxayo xadadka waxaanu ku soo barannay kitaabkeeni safiinaha wuxuu u qeybsamayey asqar iyo akbar xadad yar iyo xadas weyn asqarku wuxuu ahaa maa awjaba alwuduu waa wixii weesaqaad waajib ka dhiga xadadka weynna waxaa la dhihi jiray maa awjaba algusla waa wixii qubaysu waajib ka dhiga marka labadiiba hadda waa loola jeeda xadadkii ama ha noqdo midka weesaqaadka waajibka ka dhiga ama ha noqdo midka qubayska waajib ka dhiga laa yasixu ma ansaxayo rafcu lxadai xadadkaas koryeelkiisu ma ansaxayo qofku inuu xadad iska zuuliyo ma ansaxayso walaa isaalatu najasi nijaaso suulitaankeeduna nijaaso suulinteeduna ma ansaxayso ilaa bimaa-in biyo maahane wax kale kuma ansaxayaan biyahaasoo mudlaqin ee la idlaaqay ee yudlaq calayhi ismu lmaa bigayri qaydin wax yacni magac kale iyadoon la raacsiin la dhihi karo waxani waa biyo waxani waa biyo iyadoon magac kale la daba dhigin waxa la dhihi karo unbaa lagu weese qaadan karaa qubeys waajiba laysaga zuulin karaa nijaasana lagu zuulin karaa saddexdaa shay maxaa loo isticmaali karaa almaau lmutlaq saddexda maxaa loola jeedaa weesaqaadka qubeyska waajibka ah iyo nijaaso suulinteed saddexdaa arrimood ma ansaxayaan ilaa bimaa'in muطlaq saddexdaa arrimood waxay ku ansixi karaan biyo mutlaqa biyo muطlaq maxaa loola jeedaa marka biyaha mutlaqa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa biyo yacni almaau aladii yabqa calaa asli khilqati waa biyaha ku baaqi ah asalkii ilaahay u abuuray oo wax kale aan lagu darin haddii biyaha tusaale ahaan yacni baaldigii biyaha ahaa haddii lagu daro galaas caana ah magacii waa isbedelahay baaldi biyo haddii galaas caana aan ku darno qofkii fiiriyo wuxuu leeyahay war waxana waa biyo caana lagu daray ama wuxuu leeyahay waa barax idan marka magacii biyaha isbeddelaa ku dhacay haddiiba biyaha magacoodii aysan ku baaqi noqon oo asalkii ilaahay u abuuraba uusan ku baaqi noqon oo magac kale la raacsiiyo nijaasana laguma zuulin karo qubays waajibana laguma qubaysan karo lagumana weyse qaadan karo saddexdaa arrimoodba looma adeegsan karo waxaa la mida biyihii tusaale ahaan haddii rinji lagu daro baaldigii biyaha ahaa ayaa waxaa lagu daray laba fur ama saddex fur oo rinji ah ayaa lagu daray biyihii qofkii fiiriyo wuxuu leeyahay biyahani waa biyo rinji lagu daray ee ma dhahayo magacii biyaha oo mutlaqa kuma magacaabayo waxan waa biyo ma dhahaye wuxuu leeyahay waa biyo rinji lagu daray marba haddii magacii biyuhuba ay isbedeleen looma isticmaali karo saddexdan arrimood oo ah qubayska waajibka ah weesaqaadka iyo nijaaso la suulinayo laa yasixu ma ansaxayo rafcu lxadai xadad koryeelkiisa walaa isaalatu najasi nijaaso zuulinteeduna ma ansaxayso ilaa bimaa'in biyo maahane wax kale kuma ansaxayso biyahaasoo muطlaqin ee la idlaaqay wa huwa almaau lmuطlaq biyaha la idlaaqay an yakuuna waa inuu ahaado daahiran fii nafsi biyuhu waa inuu naftiisa uu daahir ku yahay isagu horta waa inuu daahir yahay biyaha nafsadoodu waa inay daahir yihiin daahir fii nafsihi maxaa baxay biyaha haddii nijaaso ay ku dhacdo dee daahir fii nafsihi ma ah haddii nijaaso ay ku dhacdo isagoo yar biyihii oon qulatayn gaaraynin waxaa la yidhaha mutanajis maa'i muطlaq ma noqonayo oo mana lagu weyse qaadan karo qubays waajibana laysagama suulin karo nijaasana laguma suulin karo waa inuu marka yahay daahir fii nafsihi mudahiran waa inuu ahaado mid dahiri kara ligayrihi gayrkiina waa inuu dahiri karo isaguna waa inuu daahir yahay wax kalena waa inuu dahiri karo wa huwa almaau lmuطlaq daabitkiisiuu kuu sheegi biyaha muطlaqa ah ee magac kale aan la daba dhigayn gayru lmutanajisi waa mid nijaasoobay gayrkii mid nijaasoobay maahane waa gayrkiis midaan nijaas ahayn oo nijaasoobin wa gayru lmustacmali waa mid la isticmaalay gayrkii waa inaan loo isticmaalin fardu dahaara dahaaro yacni waajibkeeda waa inaan loo isticmaalin walaa isaalati najis nijaas suulinteedana aan loo isticmaalin wa gayru lmutagayiri waa mid isbedelay gayrkii tagayuran isbedel isbedelay tagayurkaasoo kasiiran ee fara badan saddexdaas shardi sheekhu wuxuu leeyahay waa in laga helo maau lmuطlaq markan la leeyahay biyahani waa maau lmuطlaq oo waa lagu weyse qaadan karaa oo waa lagu qubaysan karaa oo nijaasaa lagu suulin karaa saddex shardiyuu sheekhu u sameeyey ashardu alawal gayru lmutanajis waa inuusan nijaas ahayn biyahaasi biyo nijaasoobay waa inaysan ahayn meeshaa maxaa ku baxay biyuhu haddii ay nijaasoobaan weesaqaadna looma isticmaali karo qubays waajibana looma adeegsan karo nijaasana laguma suulin karo shardiga labaad wa gayru lmustacmali biyo la isticmaalay gayrkood waa inay yihiin amaa biyaha haddii la isticmaalo mustacmal fi musطalaxi اlfiqhi isilaaxa fiqhiga maa lmustacmal waxaa la yidhaha aladii istucmila fii rafci xadaث aw isaalati najis waa biyihii loo adeegsaday xadaث qofka uu isaga zuuliyey maثala waa biyihii uu ku weyse qaadanayo wejiga marka koowaad uu dhaqayay wixii ka da-ayoo ka hooraya waxaa la yidhaha biyo la isticmaalay waa wejiga markaad weyse qaadanayso biyaha ka da-aye mustacmal waa marka koowaad ilaa waajibka waxaa weeye wejiga dhaqitaankiisa marka koowaad unbaa waajib ama marka labaad iyo marka saddexaad waa sunno marka labaad iyo marka saddexaad wejigaaga biyaha ka da-aya mustacmal ma aha mustacmal maxaa laleeyahay waa almaratu اluulaa marka ugu horeeya biyaha wejigaaga ka da-aya xubnaha kalena waa la mid kuwaasa waxaa la yidhaha mustacmal waxaa kaloo mustacmal la yidhaha wixii nijaase la ysaga suuliyey biyaha nijaasada aad isaga suulinaysidna waa mustacmal marka waa inuusan biyuhu mustacmal ahayn waa shardi shardiga labaad shardiga saddexaad wa gayru اlmutagayiri waa mid isbedelay gayrkii tagayuran isbedel isbedelay tagayurkaasoo kahiiran ee fara badan waa inuusan biyaha haddana uusan isbedelin midabkoodii dhadhankoodii urkoodii mid ka miduna waa inuusan isbedelin bikhaliidin shay ku qasmay waa inaysan biyuhu isku bedelin shaygaas ku qasmay oo daahirin ee daahir ah shaygaas ku qasmay oo yastaqni ilmaau biyuhu ay ka deeqtoonaan karaan canhu can ilkhaliid waxaa ku qasmayna biyuhu ay ka maarmi karaan shardiga saddexaad oo sheekha uu sameeyey biyaha lagu weyse qaadan karo ama qubays loo isticmaali karo ama nijaasada la ysaga suulin karo shardiga saddexaad uu sameeyey waxaa weeye biyahaasi waa inaysan isbedelin bikhaliid shay ku qasmay waa inaysan isku bedelin oo shayga ku qasmay maxaa loola jeedaa waa tii hadda aanu misaalinaynayo rinji oo kale ayaa baaldigii biyaha ahaa lagu qas de qofkii biyaha fiiriya ma dhahayo waa biyo ee wuxuu leeyahay waa biyo rinji lagu qasay magaciiyaa iska bedelay biyaha haddii shay daahira lagu qaso looma isticmaali karo saddexdii shay oo aanu soo sheegnay weysadii iyo qubayskii iyo nijaase suulinteed waxaa la mid a galaaskii baaldigii biyaha ahaa haddii galaas lagu daro caano ah waa la mid bikhaliidin shay ku qasmayna isku bedelay marka tagayuran kahiiran markuu sheekhu ku leeyahay isbedel fara badan waxaa ku baxay atagayuru alyasiir isbedelkii aan waxba laga fahmayn dhib ma laha maalan baaldigii biyaha ahaa ayaa waxaa lagu daray laba dhibcood ama saddex dhibcood oo caano ah waxba laga fahmi maayo isbeddel laga fahmayo badan ma aha kaasi marka dhib ma lahaa waxaa kaloo shardi ah bikhaliid wax ku qasmay waa inay isku bedelaan khaliid la yidhi maxaa baxay waxaa baxay hadday isku bedelaan almujaawir khaliidka waxaa ku baxay hadday isku bedelaan khaliid waxaa la yidhaha sidiisaba maa laa yatamayazu fii ra'yi alcayn waa wixii markii biyihii la fiiriyo aan laga sooci karin tusaale ahaan baaldigii biyaha haddii galaas galaas caanaa lagu daro ee lagu yidhaha galaaskii caanaha ka soo dhex qabo biyaha kama soo dhex qaban karti soo maaha kaasaa waxaa la yidhaha khaliid khaliid maxaa la yidhaha maa laa yatamayazu fii ra'yi alcayn waa markii wixii isha lagu fiiriyo aan goonin u soocmaynin maalan galaaska caanaha ee baaldi biyaha haddii lagu daro caanihii haddii lagu yidhaha ka soo dhex qabo kama soo dhex qaban karto kaas weeye midka la leeyahay laguma weyse qaadan karo laguma qubaysan karo nijaas laguma suulin karo maxaa baxay haddii shaygii uusan ku dhex milmin biyihii hadduusan ku dhex milmin oo wax laga soo qaban karo biyihii ay yihiin tusaale ahaan kacuudin maalan laan cagaaran oo kale laan cagaaran ayaa baaldi biyaa ku dhex dhacday biyihii waxay isku bedeleen doog iyo cagaar laakiin maxaa bedelay laantan cagaaran ee doogga ah ayaa biyihii bedeshay de midkaasoo kale waa lagu weyse qaadan karaa biyahaasoo kale liannahu shaygani ma aha shaygan biyaha bedelay wax isagii ku dhex milmay biyihii ma aha oo laga soo dhex qaban karaa laanta laanta waa wax laga soo dhex saari karo oo laga soo dhex qaban karo marka kaasoo kale wax dhibaato ah xataa haba isbedelaan biyaha midabkoodu hadday doonaan haddiiba shaygu uu yahay wax laga soo dhex qaban karo dhib ma laha isbeddelkaas khaliidkaasoo daahirin ee daahir ah khaliidkaasoo yastaqni ilmaau biyuhu ay ka maarmi karaan canhu can ilkhaliidi daahir shaygaa biyaha ku qasmana biyuhu inay ka maarmi karaanna waa shard biyuhu inay ka maarmi karaan la yidhi maxaa baxay waxyaalo waxaa jira biyuhu aysan ka maarmi karin oo daruuri ahoo biyuhu ay u baahan yihiin waxyaalahaas oo kale hadday biyuhu isku beddelaan biyaha waa lagu dahaaro qaadan karaa tusaale ahaan waxaa ka mid a biyihii warta ku jiray warta biyihii ku jira oo godka ku jiray ayaa waxay isku beddeleen ciiddii ciiddii ayay isku beddeleen markaasay calow noqdeen biyo calowa oo ciiddii yacni iyo wasaqdii ay ka muuqato ayay noqdeen biyahaas ciiddu ay ku ay beddeshay midabkoodii waa lagu weyse qaadan karaa qubays waajibana waa lagu samayn karaa nijaasana waa lagasuulaysaga suulin karaa leanna waxa weeye waxa isbeddelka biyahan ku keenay wax biyuhu ay ka maarmi karaan ma ah wax laga ilaalin karana ma ah maxaa yaele biyuhu meeshay ku jireen waxaa la mida sidaas oo kale biyihii daadka ahaa daadkii wixii ay wateen oo wasakhdii iyo caradii ay wateen oo daadkii caradii ay soo mareena beddeshay biyihii taasina dhib malaha maxaa yeelay wax biyuhu ay ka maarmi karaan ma aha waxaa kaloo la mida waxaa la yidhaha duxlubka duxlub duxlubka isaguna waxaa la yidhaha waa shay-un akhdar yaclu lmaa waa shay cagaaran oo biyaha markay muddo meesha ku jiraan biyaha dushooda sabeeyo wax cagaaran oo biyaha dushooda sabeeya waxaa la yidhaha duxlub waa wax biyaha ka dhasha markay muddo meesha ay ku jiraan haddii marka shaygaas biyihii ay cagaar ka dhigaan oo midabkoodii ay beddelaan biyahaasna waa lagu weyse qaadan karaa nijaasana waa la ysaga suulin karaa maxaa yeele biyahan isbeddelka waxa ku keenay wax biyaha laga ilaalin karo ma ah haddii la yidhaaha laga ilaaliyana dhibaatay dadkii la kulmaya wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahayna diinta culays iyo mashaqo kama dhigin walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu cafiyey waxyaalihii lagama maarmaanka ah wixii laga maarmaanka ah oo daruuri ah dhib ma laho biyihii dhib uma keenayaan waxaa kaloo la mid a biyihii maalan waxay ku hoos jiraan geed hoostiis geed hoostiis waa war ama god weyn oo geed hoostiis ku yaal ayaa biyihii ku hoos jiraan geedkii iyo caleemihii kusoo daadiyey caleemihii iyo laamihii kusoo daadiyey caleemihii cagaarkoodii ayaa biyihii beddelay kaasina dhib ma laha markaasaa biyihii cagaar noqdeen kaasoo kalena dhib ma laha maxaa yeelay wax laga waardiyin karo biyaha ma aha wax biyihii laga waardiyin karo ma aha oo geedihii agtoodii dabayshiyaa kusoo tuuraysa iyagaa iskood isaga soo dhacdhacaya waxyaalahaas marka biyuha aan laga maarmaan ah oon laga ilaalin karin dhib uma keenayaan biyihii laakiin maxaa dhib u keenaya oo weesaqaadkii iyo qubayskii iyo nijaaso in laga suuliyo u diidaya wax laga maarmi karo oo biyihii lagu shubay caano iyo maraq iyo waxyaal saliid iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah kuwaas way kuwa la diiday wاlmutanajisu huwa maa waqacat fiihi najaasa waxaan soo barannay shuruudda biyaha la yidhaaho almaa lmuطlaq maa lmuطlaq shuruuddiisii waan soo barannay oo saddex shardiyuu sheekhu u xihay وغyr المتنجس وغyr المستعمل وغyr المتغير تغيرا كثيiرا بkhليiط طاaهر يستغني الماء عanه سddexdaa شhardيu شheekh usoo xihay maaء المطلق waxaan baranaynaa biyo kale oo magacooda la yidhaaho almاء المتنجس biyaha نijaasoobay والمتنجس والmاء المتنجس biyaha نijaasoobay huwa متنجسka maa-i ladii kii weeye waqacat fiihi maagaas dhexdiisa ay ku dhacday najaasatu najaase ay ku dhacday biyaha mutanajiska waxaa la yidhaha biyihii najaasa ku dhacday waa waadix kuwaas oo iska cad yihiin najaasadaas oo hayru macfuwin canhaa mid la cafinayo aan ahayn mid la cafinayo aan ahayn najaase la cafinayo sharcigu cafiyey ma aha oo maxaa baxay hayru macfuwin canhaa waxaa jirta waxyaalo nijaaso ah laakiin sharcigu uu iska cafiyey maadaama wax biyihii laga ilaalin karo aan ahayn oo maalan biyihii waxaa ku dhacay waxyaalo dhiig shubmaayo aan lahayn haddii xubin ka mida ama jirkooda meel ka mida la duleeliyo dhiig shubmaya ma aha oo da-ay maalan kanaacadii oo kale bahalkan tisqigii oo kale tisxiga bibiibayoo kale waxyaalaha ay ku dhacaan dhib ma laha maxaa yeelay wax dhiig shubmayoo dareeraya ma ah marka nijaasadu markay biyaha nijaaseynayso waxaa shardiga nijaaso aan la cafin inay tahay ama haddii la iska cafiyo biyaha dhib uma keenayso huwa mutanajisku maa ay ladii kii weye waqacat fiihi najaasatu najaasa ay ku dhacday najaasadaasoo hayru macfuwin canha mid la cafiyey hayrkeeda aan la cafin wa tagayara biyihina uu isbedelay nijaasaa ku dhacday biyihina waa isbedeleen goormo laakiin marka isbedelka loo shardinayo in kaana almaau biyuhu haddii yihiin kahiiran biyo badan wadaalika bian balaga biyuhu waa inuu gaaray qulatayni laba qulatayn iyo fa agara wax ka sii badan biyuhu haddii qulatayn iyo wax ka badan ay gaaraan nijaasana ay ku dhacdo goormay nijaasoobaan waxay nijaasoobaan bishardi an yatagayar markay isbedelaan bis haddii biyihii qulataynka ahaa nijaasa ay ku dhacdo laakiin midabkoodii iyo dhadhankoodii iyo urkoodii waxna aysan saameyna aysan ku yeelan oo aysan isbedelinin biyahaasi waa iska daahir waana mudahir ligayri hayrkiina wuu dahiri karaa isaguna waa daahir laakiin haddii saddexdaa mid ka mid ah qulataynkii isbedel uu uga dhaco midabkii ama urkii ama dhadhankii saddexdaa mid ka mida qulataynkii isbedel uu uga dhaco way nijaasoobeen biyahaas waxay noqonayaan biyo mutanajis oo watagayara biyihii isbedelay in kaana almaau biyuhu hadduu yahay kahiiran mid fara badan wadaalika bian balaqa waa inuu gaaray biyuhu qulatayni fa agara qulatayn iyo wax ka badan waa inay biyuhu ay gaareen markaas waxaa loo shardinaa inay isbedelaan qulataynka marka maxaa loola jeedaa qulataynka waxaa weeye waa shan boqol oo rodol oo rodolkii baqdaadi waa cabirkii baqdaadi markii la yidhaha ciraaq ama innaga macaayiirta innaga aan naqaano ama cabirka annaga aanu naqaano waxaa weeye waa taqriiban laba boqol oo liitar taqriiban waxaa weeye laba boqol oo liitar biyuhu hadday gaaraan waxaa la yidhaha qulatayn laba boqoloo liitar marka biyuhu hadday gaaraan oo magaca qulataynkaba ay qaateen ma nijaasoobayaan nijaaso kastoo ku dhacda ilaa in isbeddel uu ku yimaado midabkooda ama urkooda ama dhadhankooda saddexdaa mid ka mida in isbeddel uga yimaado maahan aw amase wa in lam yatagayar biyihii iyaysanba isbedelin hadday doonaan in kaana almaau biyuhu qaliilan mid yar hadduu yahay biyuhu nijaaso hadday ku dhacdo hadday biyo yar yihiin qaliil maxaa loola jeedaa waa maa lam yabluq qulatayn wixii qulataynba aan gaarin maalan waa boqol liitar ama boqol iyo konton ama boqol iyo siddeetan liitar wixii ah waa qaliil waa biyo yar biyahaas yari nijaaso hadday ku dhacdo xataa yaysanba isbedelin isbedel shardi ma ah biyaha hadday qulataynba ka yar yihiin nijaaso hadday ku dhacdo waa mutanajis horay ka nijaasooben ow amase wain lam yatagayar biyihii yaysanba isbedelin in kaana biyuhu hadduu yahay qaliilan mid yar duuna alqulatayn qulatayn mid ka yar hadduu yahay oo qulataynba aan gaaraynin xataa yuusan isbedelin hadduu doono biyaha marka qulataynka aan gaaraynin oo nijaasadu ay ku dhacday waa mutanajis aanu nidhi xataa hadduusan isbedelin laakiin waxaa jira hab lagu daahirin karo habka lagu daahirin karo kitaabkeenni horena waan ku soo sheegnay waa in biyihii la badiyo biyihii in la badiyo oo la gaarsiiyo qulatayn biyaha nijaasoobayo yarkaay qulataynka ka yaraa oo nijaasadu ay ku dhacday haddii inta la badiyo qulatayn la gaarsiiyo waxay isku beddelayaan biyo daahira hayrkoodna daahiri kara laakiin bishardi isbeddel inuusan ka muuqan bishardi isbeddel inuusan ka muuqanin waalmustacmalu halkana sheekha wuxuu nooga dabdina ama uu nooga sheegi mustacmal maxaa la yidhaha almaa lmustacmal waalmaau lmustacmalu biyaha mustacmalka ah ee la isticmaalo huwa mustacmalku maa iladii kii weye rafaca kor yeelay xadathan waa wixii xadath qofka ka kor yeelay xadath asqar ow akbar ama xadaث yaraa laysaga kor yeelay ama xadaث weyn xadaثka yarka maxaa la yidhaha waa maa awjaba اlwuduء waa wixii wasaqaad waajib ka dhiga xadaثka weynna maa awjaba algusla waa wixii qubays waajib ka dhiga marka marba haddii biyihii xadaث laysaga zuuliyey oo lagu weyse qaatay waa mustacmal maala biyihii marka ugu horeysay wejiga aad ku mayraysay ayaa kaa hooray biyaha kaa horeeyo kaa da-aya mustacmala la yidhaha iyagu waa daahir oo meeshay kaa taabtaan iskama mayraysid waa daahir laakiin waxba ma dahiri karaan waxba ma dahiri karaan waxaa la mid a qofka markuu qubaysanaayo markuu qubaysanaayo biyaha korkiisa ka da-ay waxaa la yidhaha mustacmal waa daahir biyahaasi korkiisa ka da-aya laakiin waxba ma dahiri karaan ow amase azaala zuuliyey khabatan ama nijaaso zuuliyey mustacmal waxaa kaloo la yidhaah biyaha nijaasada zuuliyey oo maalan maro nijaas ah mara nijaas ahayd maradii nijaasada ahayd ayaad ku dhaqday maradii nijaasada ahayd ayaad isaga mayrtay biyahaas marka ka hooray oo maradii nijaasada ka hooray oo maradii ka baxay biyahaas waxaa la yidhaha mustacmal laakiin bishardi an laa yaziida wasnu bishard waxaa shardi ah in biyihii intay ahaayeen aysan ka ziyaadin marada markaad ku mayraysay oo marada aad ku mayraysay intay ahaayeen waa inaysan ka ziyaadin ama haddii ziyaada ay ku timaado waxay noqonayaan biyo mutanajis ah oo nijaasoobi bishardi waa in ziyaada aysan ku imaanin marka la leeyahay biyaha nijaasada laysaga mayray waa mustacmal marka la leeyahay wاlmustacmalu huwa ma iladii kii weye rafaca xadathan xadath kor yeelay ow azaala khabathan ama nijaaso zuuliyey wa kaana ahaaday biyahaasi qaliilan wa kaana qaliilan waa shard waa inay yar yihiin wa kaana qaliilan maxaa baxay biyaha kasiirka ahee qulatayn gaaray dee kuwaasi mustacmal maba noqonayaan maantoo dhan haddii wejiga biyaha kaaga hooraya lagu hooriyo maantuna haddii lagu hooriyo maantuna haddii lagu dhex qubaysto mustacmal ma noqonayaan marba haddiiba ay qulatayn noqonayaan wاlmutagayiru biyihii isbedelay tagayuran isbedel isbedelay isbedelkaasoo kaiiran fara badan bimaa iyoladii kiina isku bedelay dukira huwa maaga lasoo sheegay biyihii wixii lasoo sheegay isku bedelay oo waxaa lasoo sheegay ulajeeddada laga leeyahay maxay yihiin waa bikhaliidin daahir kii haddaan soo marnay wax daahira ayaa lagu qasay sida caanihii saliiddii zacfaraanki iyo wixii la mida huwa biyahaas isbedelay alladii waa midkii yamtanicu uu reebtoon yahay idlaaqu ismi ilmaa magaca biyaha in lagu idlaaqo calayhi cala almutagayir biyaha isbedelay dushooda in magac biyo lagu idlaaqo biyaha diidaya bixaysu makaanay diidayaan yaxdusu lahu lilmaa'i almutagayir biyihii isbedelay ismun magac uu u soo cusboonaanayo magacaasoo aakharu kale magac kaloo cusubbayba qaadanaya wadaalika kalmaraqati biyo maraqaysan oo kale maalan baaldigii biyaha ahaa haddii galaas maraqa lagu shubo qofkii fiiriye wuxuu leeyahy war maxay tahay biyahan maraqa lagu daray maxay tahu leeyahy oo magacii biyaha waxbaa la raacsin magacii biyaha waxbaa la raacsin maxaana la rabaa shayga lagu dahaaro qaadanayo in magaca biyaha waxba aan la raacsin haddii magacii biyaha waxba la raacsiinayo biyahaasi laguma dahaaro qaadan karo faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara fii qadaa'i alxaaja fii aadaabi qaadi alxaaja qofka xaajada gudanaya aadaabtiisa ayuu u fasilaya aadaabtaasoo almadluubati minhu qofka laga dalbanayo sharcan ashaamilati kulminaysa lilmustaxabi waalwaajib sunnadii iyo waajibkii labadaba kulminaysa sheekha fasalkan wuxuu uga hadli doonaa habka xaajada loo guto yacnii diinteenna islaamka waxba kama tegin ilaa wax walba way caddaysay walidaalika cilmi cilmiga aqoonta waxaa weeye alcilmu yuxadid sayra alinsaan cilmigu wuxuu xadidaahu toosiyaa qofka bini aadamka ah habdhaqankiisa qofku hadduu caalim yahu wax barto tillaabta meeshuu dhigayo waa yaqaanaa sharcigu muxuu ka yidhi walidaalika diinteenna islaamka waxay caddaysay xataa qaabkii musqusha loo geli lahaa qaabkii loo kaadin lahaa qaabkii loo saxaroon lahaa qaabkii laysaga zuulin lahaa habkaasoo dhan diintu waxba kama tego marka fasalkan wuxuu ka hadli doonaa bal qaabkii xaajada loo gudan lahaa iyo aadaabta uu jideeyey nabigeenu sala allahu calayhi wasalam yustaxabbu waxaa la sunneeyaa liqaadi alxaajati qofka xaajada gudanaya waxaa loo sunneeyaa bowlan sawaaء waxaa isla mida kaanat ilxaajatu bowlan danta qofku uu gudanayo kaadi ha noqoto ow qaa'idan ama saxara ha noqoto waxaa loo sunneeyaa an yalbasa naclayh labadiisa kobood inuu labisto ayaa loo sunneeya oo diintu waxay kuu sunnayn kobahaaga inaad qaadatid kobahaaga inaad qaadatid ayaa la sunnayn marka xaajada aad gelaysid musqushaada aad gelaysid wayastura wa an yastura inuu asturana waa la sunnayn ra'sahu madaxiisa qofku uu asturo inuu qofku musqusha gelaya haddana madaxiisa uu asturana waa sunna walow bikumihi wax kale hadduu waayo xataa kumkiisaba ha ku asturo kumka waxaa la yidhaha waa madkhalu اlyadi wa makhrajuha min alqamiisi wa naxwi waa qamiiska meesha gacanta laga saaro lagana geliyo kum halkaas waxaa la yidhaha kum walow gacantaba ha saarto qamiiska kumkiisa gacanta madaxa haba saartee wax uun madaxa waa inuu ku asturo qofka xaajada gudanaya fii kullin minhuma wa huwa maa dakarahu lilitibaaca u daliila nabigaa sidaas lagu raacay sala allahu calayhi wasalam oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kobihiisa u qaadanaya wa huwa maa dakarahu aljalaalu suyuudi raximahu llahu tacaala fi ljaamici asagiir walmanaawi uu sheegay raximahu llahu tacaala fii kunuusi alxaqaa'iq wa lafduhu xadiiska lafdigiisa wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaan jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala hadduu galo almurafaq hadduu galo ay beyt alkhalaa waa musqushaa loola jeedaa labisa xidaa'ahu ay naclahu kobtiisuu nabigu labisan jiray sala allahu calayh wasalam waqadaa ra'sahu madaxiisana wuu dabooli jiray ay xayaa'an min allahi tacaala xishood ilaahay uu ka xishoonayo nabigeenu sala allahu calayh wasalam wayucidda wa an yucidda qofku waa inuu soo diyaarsado intuusan musqusha gelinba almaa biyuhu ku istajoon lahaa markuu musqusha galo kabacdi inuu biyo raadraadsado ma aha waa aadab xumo waa inuu marka horeba biyihii sii diyaarsado awil axjaara ama dhagaxdii uu ku astajoon lahaa waa inuu diyaarsado hadduu doonaayo inuu ku kaaftoomo dhagaxda keli ah oo biyo inuu isticmaalo uusan doonayn maxaa yeele sharciga labadaba uu kuu banneeyey in dhagaxda uun aad isaga gaabsato ama qoray ama alwaax iyo wax la mida oo biyihii xataa adigoo biyuhu kuu yaallaan waxaa kuu bannaan dhagaxa keliya inaad ku astajootid laakiin sida fadliga badan sida wanaagsan ee fadliga badan waxaa weeye aljamcu bayna almaa'i waalaxjaar qofka labadaba inuu isku daro oo marka hore shaygii yacni dhagax iyo qoray iyo wax la mida nijaasadii uu isaga yacni zuuliyo kabacdina uu biyaha uu ka daba mariyo sidaasaa wanaagsan oo fadli badan wayuqadima wa an yuqadima qofku waa inuu hormariyo ayaa loo sunneeyaa yasaarahu bidixdiisa uu hormariyo cinda dukhuul gelidda musqusha agteeda markuu musqusha gelayo waxaa sunno ah qofku inuu bidixda hormariyo bidixda uu ku galo waxay khilaafsan tahay yacni meel walba oo sharcigu uu karaameeyey waxaa lagu hormariyaa midigta meelaha shayaadiinta iyo ay ku badan yihiin sida musqulahana bidixdaa loo hormariyaa walidaalika qofka masjidka markuu soo gelayo maadaama masjidka ilaahay uu karaameeyey subxaanahu watacaala waxaa sunnaha lugta midigta inuu soo hormariyo lugta midigta uu masjidka ku soo galo hadduu musqusha gelayana lugta bidixda inuu ku galaa la rabo laakiin aafo waxa ay musiibo ah dadkii inaysanba aadaabtaas iyo sunnadiiba aysan ilaalinayno laa yufariquuna bayna alkhalaa'i wa buyuuti araxmaan oo inaysanba kala saarayno u kala soocnayn masaajiddii ilaahay habkay ku gelayaan iyo habka musqulaha ay ku gelayaanba aysan dadkii u kala socnayn oo lugtii uun ku soo aadanaata isaga tuur ah meesha lugtii ugu soo hormarta oo qofku markuu masjidka soo gelayo inuusan xaq dhowrayn inuusan dhahayn war sharcigu muxuu ku leeyahy ilaa sharciga waxa loo akhrisanayo waxa weeye waa in la dhaqan geliyo waxaan akhrisanayno ma aha joornaallo ma aha waxaan horyaalla waa diin waa cibaado waa akhlaaq waa iimaan lidaalika waxaa la doonaya qofka wuxuu mar walbaba cilmigiisu uu naafic ku noqon karaa hadba sida uu u tadbiiqiyo hadba sida uu u tadbiiqiyo hal sunnoo aad tadbiiqiso ayaa waxaa laga yaabaa ilahay inuu kugu dallacsiiyo subxaanahu wa tacaala lidaalika markaa qofka waxaa la doonaya mar walbaba inay u kala duwanaadaan musqusha markuu gelayo iyo markuu masjidka uu gelayo waa inay u kala duwanaadaan wayuqadima waan yuqadima waa inuu hormariyo yasaarahu bidixdiisa cinda dukhuul gelidda musqusha agteed markuu gelayo bidixdu hormarin markuu soo baxayana midigtuu soo hormarina bidixdana musqushuu yacnii uu ku dambaysiina midigtuu soo hormarina qaa'ilan xaal uu leeyahay qofku markuu musqusha gelayo bismi illaah allaahuma innii acuudu bika min alkhubhi waalkhabaa'is adkaartaas uu akhrisan jiray nabiga salى اllahu عalayه wasalam adkaartaas uu akhrisan wuxuu leeyahay bismi اllaah magaca ilaahay ayaan ku galaa allaahuma ya allahu ilaahayow inii acuudu bika ilaahu adiga waxaan kaa magan galaa min alkhubhi shayaadiinta kuwooda ragga ah iyo wاlkhabaa'ifi shayaadiinta kuwooda dhadiga ah shayaadiinta ragna way leeyihiin dumarna way leeyihiin labadaba ilaah waan kaa magan galaa oo qofku marka masqusha uu gelayo waa inuu adkaartan akhristo maxaa yeeley khusuusan waxa shayaadiinta ilaahay looga magan gelayo waxaa weeye shayaadiintu waxay u badan yihiin oy jecel yihiin meelaha wasakda iyo nijaasaadka iyo qarmuunku uu yaallo meelahaasay shayaadiintu ay jecel yihiin lidaalika marka maadaama meel shayaadaanku u badan yahay oo jinku ku badan yahay maadaama qofku uu gelayo waa inuu isxijaabo inuu isxijaabo lidaalika waxaa weeye dadkan jinku ku dhaco oo qaybo badan oo ka mida waxaad arki markii qur-aanka aad ku akhriso waxay ku leeyihiin musqushaan ka soo raacnay dee musqusha markay ka soo raacayaan waxaa weeye waa qofkii adkaartan aan akhrisan adkaartii nebigu uu akhrisan jiray sala allahu calayhi wasalam qof dadku kuma dadaalayaan inta badan kuma dadaalaya marka waxaa weeye shaydaankii asagoon ilaahay ka magan gelin oo shayddaankiiba markuu meel shayddaanna wuu u socdaa oo shayddaanku uu jecel yahay uu ku badan yahay ilaahayna kama magan gelan musqulahay ka soo raacayaan dadkii marka allaahuma innii acuudu bika min alkhubhi shayaadiinta kuwooda ragga ah iyo waalkhabaa'if kuwooda dhadiga ah ayaan ilaahu kaa magan galaa waa inuu yidhaah wayuqadima wa an yuqadima yumnaahu midigtiisana waa inuu soo hormariyo cinda alkhuruuj bixitaanka agteeda markuu masqusha ka soo baxayana midigtuu soo hormarin qaa'ilan xaal uu leeyahay gufraanak alxamdu lilaahi aladii adhaba canii aladaa wacaafaani wuxuu leeyahay markuu soo baxo bannaanka yimaado gufraanak as'aluka ilaahu waxaan ku weydiistaa gufraanak dembi dhaafkaaga ilaahu dembigayga ii dhaaf alxamdu mahad lilaah ilaaha mahad u sugnaatay alladii allahaasoo adhaba canii adhaba canii xaggayga ka baabi'iyey aladaa dhibkii ay maa yu'diinii wixii idhibayey allihii iga soo saaray allahaasaa mahad iskale wa caafaanii i caafiyey oo dhibaatadii i haysana allihii iga caafiyey ayaa mahad iskale weleeyey adkaartanna qofku wuxuu akhrisan markii masqusha uu ka soo baxo wuxuu leeyahay gufraanak alxamdu lilaahi aladii adhaba canii aladaa wacaafaani sababta marka adkaartan loo tashriiciyo gufraanaka maxaa loo leeyay yani qofku masqusha markuu ka soo baxo maxaa loo yidhi gufraanaka ha yidhaah gufraanaka waxaa loo leeyahay waxaa weeye yani waxay ka dhigan tahay qofku marka masqusha uu ku jiro waxyaalihii dhibayey oo saxaradii iyo kaadidii maadaama ilaahay uu ka soo saaray oo fadligiisa iyo naxariistiisa uuga soo saaray waxay ka dhigan tahay qofku isagoo yidhi oo kale ilaahu shukrigaaga ma gudan karo oo addoon shukriyey maba noqon karee dembigayga un ii dhaaf rabbiyo waa tawaaduc oo ilaahay uu si liidayo subxaanahu wa tacaala alxamdu mahad lilaahi ilaaha mahad u sugnaatay alladii allahaasoo adhaba canii xaggayga aladaa dhibkii ka tejiyey oo dhibka waxaa loola jeedaa waa saxaradii iyo kaadidii yacni ku dheganayd allihii iga soo saaray allahaasaa mahad iskale bini aadamka waxay ka mid tahay daciiftinimadiisa marka horena yacni wuxuu u gaajoon yahay inuu calooshii waxgeliyo oo ma joogi karo isagoon caloosha wax ku shubin kabacdina wuxuu u ordaa haddaan waxaa laga soo saarinna waa dhibaatoona wixii uu caloosha geliyey oo cabitaan iyo cunto ahna haddii lagu xabiso oo lagu celiyona waa rafaad oo waa dhibaatoona haddii laga daayo la yidhaha calooshaada waxagelinna iyaduna waa dhibaatoona daciiftinimada bini aadamkay ka midta wa an laa yastaqbila alqiblata qiblada waa inuusan qaabilin waa inuusan qiblada u jeesanin oo marka qofku xaajada uu gudanayo saxarada iyo kaadida uu samaynayo waa inuusan qiblada una jeesanin maxaa yeeley nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaari iyo keyrka ay warinayeen wuxuu ku yidhi idaa ataytum algaa'ida falaa tastaqbilu alqiblata walaa tastadbiruuha walaakin shariquu wagaribuu nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi markaad xaajadiinna gudanaysaan qiblada ha qaabilinina oo qiblada ha u jeesanina dabadana ha u jeedinina yacni markaad saxaroonaysid dhinac dabadana ha u jeedin xagga kaadidana ha ula jeesan walaakin shariquu wagaribuu ama bari u jeesta ama galbeed u jeesta u yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam marka lama ogola in dhinaca qiblada loola jeesto waa ikraaman lilqibla waa karaamayn qiblada la karaamaynayo wayaxrumu wuu xaaraam noqdaa wayaxrumu dalika alistiqbaal in qiblada loola jeesto saxaradii ama kaadidii waa xaaraan ida intafat ishuruudu shuruuddii hadday meesha ka baxdo shuruuddii la waayo oo shuruuddii hadday anfoonto oo shuruuddii meesha ay ka baxdo laga waayo waa xaaraan in yacni bannaan yacni wayaxrumu istiqbaalu lqibla waa xaaraan fi saxraa bannaanka dhexdiisu xaaraan uu ku yahay ida intafat ishuruudu shuruuddii hadday anfoonto oo meesha ay ka baxdo yacni shuruuddii la waayaa loola jeeda shuruuddaasoo almuqararatu ee la sugay ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye in qiblada loola jeesto saxrada ama kaadida loola jeesto waa xaaraan xaggee xaaraan ku tahay fi saxraa dhul saxara leh haddii aad joogtid oo bannaan ah saxarahaas maxaa loola jeedaa yacni xaysu laa saatir adiga iyo kacbadii wax idin dhexeeya ma laha adiga iyo kacbadii wax idin dhexeeya ma laha dhul bannaan aad taagan tahay kaas xaaraan wey in bannaankaas dhexdiisii saxaradii iyo kaadidiiba loola jeesto ama dabada la xijiyo kacbadii xaaraan wey laakiin maxaa shardi ah shuruuddan sheekhu uu leeyahay marka xaaraam la leeyahay waa markii shuruuddii la waayo shuruuddan sheekhu uu leeyahay waxaa loola jeedaa xaysu laa saatir wax idin dhexeeya haddii la waayo adiga iyo kacbadii ama haddii wax idin dhexeeya ay jiraanoo derbi gaaban oo kale ama ha dheeraado ama ha gaabnaado waa saatir yeblugu irtifaacuhu huluthay diraac ugu yaraan derbigu waa inuu gaaro hal dhudhun oo saddex meelood loo qeybiyey labadiisa meelood halkaas dhudhun oo saddex meelood loo qeybiyo labadiisa meelood ugu yaraan waa inuu kor u taagan yahay derbigu waxaa kaloo shardi ah waqadanaa minhu qaadi alxaaja qofka xaajada gudanayana waa inuu u dhowaado oo derbigaas uusan ka fogeyn halaaثata adrucin fa aqal saddex dhudhun iyo wax ka yar waa inuu u jirsado derbigan haddii shuruuddaa la helo xaaraan ma aha xataa walow dhul bannaanaba aad joogtid derbigaas gaaraya dhudhunkaagoo saddex meelood loo qeybiyey labadiisa meel aadna u dhowaatay derbigii marka aad yacni xaajada gudanayso oo ugu yaraan saddex dhudhun iyo wax ka sii yarba aad u jirto derbigii markaas xaaraan ma aha kacbada in loola jeesto yacni saxaradii iyo kaadidii intaba haddii shuruuddaa la helo waxaa kaloo shardiga marka la leeyahay dhulka saxaraha ah waa xaaraan oo loolama jeesan karo kacbadii kaadidii iyo saxradiiba loolama jeesan karo marka la leeyahay waxaa kaloo shardi ah idaa lam yakun makaanan ucidda lidaalik haddii meeshu aysan ahayn meel loogu tala galay xaajada in lagu guto oo masquul iyo wax lamid ah haddii meeshu ay tahay meel loogu tala galay xaajada in lagu guto dee markaasna xaaraan noqon mayso marka shuruuddaas way shuruudda sheekhu inoo sheegay wayaxrumu waa xaaraan alistiqbaal qibladii in loo jeesto fi saxraa dhulka bannaanka ah xaaraam ku yahay ida intafat ishuruudu shuruuddii hadday anfoonto shuruuddaas oo almuqararatu ee la sugay walaa yatakalamu ma hadlo qofka xaajada gudanaya ilaa lidaruura daruuro maahane wax kale uma hadlo waxaa kaloo aadaabta ka mid a qofku waa inuusan hadlin intuu xaajadiisa saxradii iyo kaadidii uu ku mashquulsan yahay maxaa yeeley nahyaa ku soo arooray oo nabigu waa diiday sala allahu calayhi wasalam in xaajada dusheeda lagu hadlo ilaa lidaruura markuu sheekhu ku leeyahay daruurada waxaa ka mid a ka tanbiihi acma adigoo indhoole baraarujinayoo kale oo maalan adigoo saxaradii dul fadhiya ama kaadidii dul fadhiya ayaad waxaad aragtay nin indhoolahoo dab kusii dhacay ama god ku dhacay aad aragtay markaasoo kale waa daruuri waad hadli kartaa qofkii haddii nafsadiisii khatar gelinayso waaba waajibba markaasoo kale inaad hadashid oo dignin aad siiso waa waajib marka ilaa lidaruura saasaa loola jeeda walaa yarfaca wa an laa yarfaca thawbahu maradiisana waa inuusan kor u qaadin qofka xaajada gudanaya dafcatan mar markaasoo waaxidatan ee keligiis marka aad yacni saxarada u fadhiisanaysid ama kaadida aad u fadhiisanaysid waa in hal mar sidii carruurtii oo kale adoo taaganba inaadan isqaawin wey adoo taagan inaadan isqaawinaa la rabaa maxaa la rabaa bal shay-an tartiib fa shay-an tartiib shay shay tartiib tartiib marada isaga fayd ilaa marka ugu dambaysa aada maradii iska faydo laakiin waxaa la diidaya waxaa weeye adigoo taagan hal mar wah inaad isisiiso oo cawradaadii bannaanka aad wada dhigtay xataa yaqruba ilaa uu dhowaado min alardi dhulka ilaa uu u dhowaado tartiib tartiib ilaa ardada aad uga dhowaatid walaa yarfaca wa an laa yarfaca thawbahu maradiisana waa inuusan kor u qaadin dafcatan mar markaasoo waaxidatan keligeeda bal shay-an fa shay-an shay shay tartiib tartiibuu marada uu kor isaga qaadaa xataa yaqruba ilaa uu dhowaanayo min alard ilaa dhulka uu dhowaanayo walaa yanduru ma fiiriyo ila samaa'i cirkana ma fiiriyo qofka xaajada gudanaya waa inuu ilaahay ka xishoodo liannahaa qiblatu daaciin waa dadka ilaahay baryaya meesha ay ducada ula jeestaan oo gacmaha kor loogu taago waa samada marka ilaahay la baryayo meesha gacmaha kor loo taago waa samada walidaalika maadaama ducada qibladeedii ay tahay lama rabo qofka xaajada gudanaya inuu cirka fiirfiiriyo walaa ilaa farjihi cawradiisana ma fiiriyo qofku inuu cawradiisa uu fiirfiirsado cawradiisa uu ku mashquulana ma aha walaa ilaa maa shayna ma fiiriyo shaygaas oo yakhruju minhu shaksiga xaggiisa ka soo baxay waxa kaa soo baxayo kaadidii iyo saxradiina inaad fiirisana ma aha aadaab ahaan waa inaad ka xishooto inaad fiiriso waxyaalaha kaa soo baxay wa an laa yacbatha waa inuusan cayaarin biyadihi gacantiisa iyo wixii la mida waxaa kaloo la doonin oo aadaabta ka mida qofku inuusan cayaarin isagoo yacni saxaradii samaynaya ama kaadinaya sidii carruurta oo kale carruurtu markay saxarada dul fadhiyaan waa ku sheekaystaan waana ku cayaaraan waxa ka soo baxay marka wixii ka soo baxayay inuusan ku cayaarin wax xataa alaab yacni agtaada taalla iyo waxyaalo kaleoo la mida ashyaa agtaada taalla waa inaadan faraha ku taagtaagin waadan cayaarin wa an yusbila waa inuu raariciyo thawbahu maradiisa qabla intisaabihi istaagiddiisa ka hor intaadan qumaati u istaaginna waa in maradaada aada daysato oo cawradaada asturato oo maxaa la diidi yacni cawradiiyo faydan inaad istaagto markaad istaagto kabacdi aada daysato lama ogola taas iyadana waxaa la diini waxaa weeye tart yacni intaadan qumaati u istaagin ayaa la rabaa cawradaadii inaad iska asturatid aadaabtaas qofku inuu sharci ahaan ilaaliyo waa laga maarmaan allah subxaanahu wa tacaala aclam